نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة وحضرنا ama darsigeena caawa wuxuu ku saabsan yahay maxaasinul islaam oo macnaheedu yahay islaamka iyo wanaaggiisa ama wanaagyaalkiisa waxaa kaloo loo dhihi karaa khasaa'isul islaam diinta islaamku waxyaalo badan ay gooni la tahay oo dhaqamada kale ay kaga gedisan tahay oo yna la wadaagin ayuu ku saabsan yahay biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaan ula jeedaa oo qasadku uu yahay ruuxa muslimka ah ee diinta islaamka ku abtirsanaya inay u caddahay waxa uu ku abtirsanayo qiimihiisana uu ogaado shayga haddaad qiimaha uu ku fadhiyo ogaato oo agtaada uu qiimo ku leeyahay waad ku far adagaysa haddiise uusan shaygu agtaada qiimo weyn ka lahayn si fudud ayaad u hallayn u dayacaysaa ama si fudud baad uga tegaysaa ama aada isaga dhaafaysaa in markay ruuxu u ogaado muslimkaa diintan islaamka ee uu ku abtirsanayo ee u nasab sheeganayo yacni wanaaggeeda iyo qiimaha ay leedahay waxaad moodaa inay ka mid tahay qodob ama qodobada dadka ku dhiirigelin kara runtii ruuxu inuu jeclaado diinta ilaahi subxaana wa tacaala islaamnimada ku sugnaado uu macnaha wax weeyaan ku fara adaygo waxyaalaha ka qayb qaadan kara ayay ka mid tahay walaalayaal marka allah subxaana wa tacaala ayaa mahadda iyo galladda iska leh rabbi subxaana wa tacaala wuxuu inoogu nimceeyey oo runtii aada u fara badan aan la tira koobi karin wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha allah subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa haddaad tirisaan ma koobi kartaan tiro koob ma leh laakiin nicmooyinku iyagoon tiro koob lahayn bay kala muhiimsan yihiin kala weyn yihin nicmooyinka ilaahayna siiye subxaana wa tacala in adduunka ku haysano waxaa ugu qaalisan ama ugu qiimo badan nicmada islaamnimada meelo badan buuna ilahi subxana wa tacaala arrintaa inagu xusuusiyey laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kanuu min qablu lafii dalaalin mubiin allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay allah wuxuu ku galladaystay mu'miniinta korkooda mu'miniinta korkooda ayuu gallad iyo nicmo saaray rabbi subxana wa tacaala markii uu diray nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rasuul soo diriddii uu soo diray gallad bay ahayd nicmo weyn bay ahayd rasuulkaas oo yatluu calayhim aayaatihi allah aayadihiisa ku dul akrinaya wayusakiihim dahiraya oo wuxuu ka dahirayaa wasakda qarsoon ee qalbiga gasha iyo wasakda muuqata oo jidhka iyo akhlaaqda iyo gasha intaba wuu ka dahiraya wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wuxuuna barayaa kitaabka alle iyo xikmadda oo sunnadii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rasuulka howlahaa qabanaya intaan loo soo dirin baadi cad bay ku sugnaayeen buu rabbi yihi subxana wa tacaala wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin baadi iska cad bay ku sugnaayeen intaan nebi maxamed loo soo dirin salawatu rabbi wasalaamu caleyh rasuulka marka howlaha u qabanaya bashariyada ama bini aadamka u qabanaya soo diriddii lasoo diray gallad weyn bay ahayd rabbi wuxuu ka dhigayaa subxaana wa tacaala gallad layna siiyo iyo nicmo laynoo galo ta ugu weyn baa laga dhigaya meelo kaleeto qur-aanku arrimaha ku tilmaamaya arrintaa ku tilmaamaya in allah subxaana wa tacaala waafajintiisa islaamnimada uu ku waafajiye ay tahay gallad ilaahay dushaada ku leeyahay subxaana wa tacaala yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaani in kuntum saadiqiin niman waxay ahaayeen reer baadiyaha oo soo islaamay markaasay nebiga u yimaadeen sal alay wasalam waxay ku yidhaahdeen rasuul allow annagu waan ku raacnay waan ku rumaynay wax dagaala maadan nagu qaadin yacni waxay bilaabeen inay tiriyaan oy ka dhigaan islaamnimaday soo galeen inay ka dhigaan waxay nebi maxamed sal alay wasalam ay gallad u galeen oo kale waxay rasuulka wax u tareen oo kale iska dhigeen markaasaa rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala yamunuuna calayka an aslamuu waxay kugu gallad sheeganayaan inay islaameen waxaad ku tidhaahdaa laa tamunuu calaya islaamakum aniga waxba dusheeda ha ku galladaysanina maxaa yeele aniga waxmaydaan ii tarin haddaad islaamteen oo hanuunka qaadateen ood iimaanka qaadateen ma nebi maxamed baa wax u tarteen ma idinkaa lafihiina wax isu taray wey munaafacaadka halkaa ka yimaada idinkunbuu idin soo noqonaya marka aniga waxba ha igu gallad sheeganine bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan allah baa subxaana wa tacaala dushiina wuxuu ku sheeganayaa gallad gallad buu alla idin galay maxay tahay waa hanuuninta uu iimaanka idinku hanuuniyey waa hanuuninta uu islaamnimada idinku hanuuniyey taasaa waxay tahay gallada ilaahay dushiina ku leeyahay subxana wa tacaala waa gacan ilaahay subxana wa tacala idin geystay waa nicmo rabbi subxaana wa tacaala uu idin galay oo alla subxaana wa tacaala uu mudan yahay inaad uga mahad celisaan marka idinkaa gallad laydinku leeyahay ee ninna idinku gallad kuma lihidin saasaa macnaha la baraya marka rabbi subxaana wa tacaala hanuuninta iimaanka uu ku hanuuniyey dadka wuxuu rabbi ka dhigayaa subxaana wa tacaala inay tahay minna minnada macnaha waa gallad waa nicmo iyo shay weyn oo lagu galo lagu siiyey wey saasuu rabbi ka dhigaya subxana wa tacaala marka nicmadaas qiimaha badan ee rabbi bixiyey subxaana wa tacala walaalayaal wax ka weyn oo laysa siiyo runtii ma jiro wax ka weyn oo laysa siiyo ma uu jiro adduunyada iyo wax dhex yaalloo dhan uma dhigmo wax alla waxa adduunyo ahoo dhan quruxdeeda iyo yacni xoolaheeda iyo hantideeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo kulli markii laysku daro ilaahay subxaana wa tacaala iimaanka uu ku siiyey wax yaroo ka mida uma dhigmanto bal nabigeenu sal alay wasalam waa ka xadiidka saxiixa ku odhanaya labada ragcadood ee sunnada ee salaada subax ka horeeya ayaa ka qiimo badan ilaahay agtiisa adduunyada iyo wax dheexda yaalloo dhan maxaa yeelay yacni diin iyo iimaan ilaahay hadduu ku siiyey subxaana wa tacaala wax kaloo lagu siin lahaaba ma jiro wixii ugu qiimo badnaaya ilaahay bixiyey subxana wa tacala waa ku siiyey rabbi subxana wa tacaala nicmadaas rabbigeen ina siiye oo soo diriddii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kitaabka la soo dejiyey inuu ilaahay ina waafajiyey subxaana wa tacaala oo dadkii iimaanka lahaayee uu doortay uu inagu daray maxaa yeele dadka iimaanka qa dooranaya iimaanka qaadanaya islaamayahay waa dadka ilaahay xusay xushay subxana wa tacala oo u doortay yani waxa weye sida qur-aanku rabbi ku tilmaamay subxana wa tacaala uma awratna alkitaaba aladina istafayna min cibaadina faminhum zalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati baa la subxana wa tacala kitaabka qur-aanka waxaan dhaxal siinay kuwaan dooranay bu rabbi yihi subxana wa tacala oo addoommadanada ka mid a qur-aanka waxaa la dhaxal siiyaa iyo hadyigii nebiga sal alay wasalam dad la xushay oo ilaahay doortay subxana wa tacala iyagiibaa saddex darajo noqonayo qaar dhaalimiin ah dhaalimka waxaa la yidhaahdaa ama waajibaadka ilaahay saaray buu qaar ka tegey ama wixii ilaahay ka reebay buu qaar sameeyey dhaalimun linafsihi wey muqtasidna waa qeybta labaadoo waa qeybta waajibaadkiina gutay xaaraamtiina ka fogaaday wax dheeraadoo badanna aan la imaan waa muqtasid waa dhexdhexaadkaas saabiqun bilkhayraati waa qolada saddexaadoo waa qolo waajibaadkii gudatay sunnooyinkiina ku daray xaaraamtii ka fogaaday wixii xaaraamta ka agdhow iyo makruuhana ka fogaaday kuwaana waa saabiqun bilkhayraati wey waa qolada hore wey waa qolada rabbi subxana wa tacala meel kale uu ku yidhi waasaabiquuna asaabiquuna ulaa'ika almuqarabuuna uu rabbi yihi subxana wa tacala marka guud ahaan ama midka dhaalim linafsihi ha noqdo ama midka muqtasidka ha noqdo ama midka saabiqa lagu tilmaamo ha noqdo saddexdooda waxaa ka dhexeeya rabbi baa subxaana wa tacaala wuxuu u doortay kitaabkiisa u doortay iimaan baa la siiyey wey macana haba ku kala gedisnaadeen oo ha kala hooseeyeen hana kala koreeyeen laakiin waxaa ka dhexeeya waa dad ilaahay doortay subxana wa tacala muxuu u doortay iimaanka iyo kitaabka dhexalkiisu ilahi u dooray subxana wa tacala marka doorashaa laga soo qaaday rabbi subxaana wa tacala marka yidha nicmada uu bixiyey ta ugu qiimo badan qur-aanka rabbi subxaana wa tacaala ayuu ku xusay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina maanta ayaan dushiina ku dhammaystiray yaan idiin dhammaystiray diintiina nicmada idiina dushiina ku dhammaystiray islaamnimadana diin ahaan aan raalli idinka noqday bu rabbilahi subxana wa tacala alyawma u fiirso wa atmamtu calaykum nicmatii nicmada dhammaystirankeedu waa waxyigii ilaahay inoogu talagalaye inoo soo degahaya oo dhammaystirmay wey lama dhihin futuuxaadkii iyo dhulkii la qabsaday iyo wixii la furtay iyo xoolihii la helay iyo nicmo dhammaystiran ilahay kama dhigin subxana wa tacala laakiin nicmo dhammaystiran rabbi wuxuu ka dhigay waxyigii soo degahayay oo dhammaystirmay oo qur-aankii dhammaystirmay iyo rabbi subxana wa tacala nicmo dhammaystiran ka dhigay niman yahuudan u yimid cumar ibn khataab radi allahu canhu markaasa waxay ku yidhahdeen cumarow aayad qur-aanka ku jirta oo aada akridaan annaga haddii na loo soo dejin lahaa maalinkay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayn buuri markaasuu yidhi cumar aayaddaasi waa tee wuxuu yidhi waa aayadda alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina aayadda annaga yahuuda hadday noo soo degi lahayd maalinkay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayn buuri maxaa yeele waxay tilmaamaysaa diintii qiimaha badnayd ee ilaahay usoo dejinahay ummaddan inay dhammaystirantay oy buuxsantay nicmada laysa siiyo oo laysu dhammaystirana tii ugu qiimo badnayd wey markaasaa cumar wuxuu yihi radi allahu canhu ilaahay baan ku dhaartay maalinkay soo degtay iyo meeshay ku soo degtay iyo saacadday soo degtayba waan garanayaa buuri waxay ku soo degtay buuhi nebiga sal alay wasalam oo banka carafo taagan maalintu ay maalin jumca tahay salaada casar kadibna ay tahay xilligaasay nebiga kusoo degtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh macnaha wuxuu ka wadaa haddaad ciid ka dhigan lahaydeen iyo munaasabad weyn maalinkay soo degtay aayaddaasi hadday idiin soo degi lahayd annagaba munaasabad weyn bay noo tahay buuri oo macnaheedu waxa weeyaan yani maalinku maalin jumca wey waa ciid maxaa yeele usbuuca ciiddiisu waa maalinta jumcada waa midda labaadee waa yawmu carafa alxaju carafa nabigu sal lay slam waa ka yidhi yacni maalin weyn oo mucadam awey habeenkeeda soo galhayana waa habeenkii ciiddaha wey ciidul adxa habeenkeedii marka maalin weyn iyo meel weyn nebigoo taagan bay aayaddu kusoo degtay buhi cumar ibn khataab radi allahu canhu macnaha wuxuu muujinayaa ninka yahuudiga dhammaystiranka ilaahay subxaana wa tacaala uu waxyiga iyo qur-aanka soo dejintiisa inoo dhammaystiray in ay tahay runtii shay weyn gallad weyn inay tahay cumarna waa tilmaamay oo wuxuu yidhi inay sidaa tahaybaa anigu waxaan xusuusnahay bu nabiga sal alay wasalam waktigii iyo saacaddii iyo meeshii lagu soo dejiyay baan xusuusnahay bu marka waa shay weyn wey yacni diintan waa shay weyn oo cadiim ah oo aada u qiimo badan oo ilaahay ninkuu waafajiyo o siiya subxaana wa tacala runtii wax weyna uusan ka maqnayn waxba kama maqna macnaha ayib adduunyada marka nicmo la bixiyo ayay ugu qiimo badantay waxaa qur-aanku isu keen garab dhigay marar fara badan nicmooyinka adduunyada iyo nicmada diinta iyo iimaanka baa marar badan la isu keen garab dhigay markaasa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu inoo muujinayaa tan adduunyadu inaysan qiimo lahayna midda qiimaha weyn ay tahay nicmada diinta iyo iimaanka hanuunka iyo akhlaaqda wanaagsan rabbigaa subxaana wa tacaala inaad yani ku xidhan tahay ood rabbigaa raaligelintiisa jidkiisa hayso taasaa waxay tahay wax u dhigmaayo mid mid uusan jirin meelo badan baa qur-aanka arrintaa lagaga tilmaamay maxaa yeelay bini aadamka intiisa badan waa u muuqataa nicmada adduunye uu haysto waxaa u muuqata caruurkii la siiyey inay carruurtu nicmo yihiin waxaa u muuqata kii la siiyey xoolo la siiyey xooluhu qiimay la leeyihiin kii caafimaad la siiyey caafimaadku qiimuu la leeyahay kii magac iyo madaxnimo la siiyey qiimuu la leeyahay laakiin in badan oo ilaahay iimaan iyo islaamnimo siiyey qiimo lama leh aada ulama qiimo weynaa bal wax hadday heli karaan wax yar oo dheef adduunyaha wayba dhaafsan lahaayenba si ayna arrintaas saas u noqonin baa marka rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inagu tusahayaa war waxaad haysataan baa ka qiimo badan waxa adduunka dushiisa yaalloo dhan yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuuna baa layihi subxana wa tacala wardadow waxaa idin yimid waano xagga ilaahay waano iyo caqli celin baa xagga ilahay idinka timi iyo daawo wax caafimaadiyo oo daawiyo daaweeyo waxyaalaha laabta ku jira wa shifaaun lima fi suduur laabta dhexdeeda waxa ku jira daawadeediina way idiin soo degtay wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa qur-aanku waa caafimaad jidhkana caafimaad buu yahay cudurrada lagaga tufaa qalbigana caafimaad buu yahay cudurrada qalbiga kale oo dhan isagaa daaweeya cudurrada shakiga iyo waswaaska iyo qalaqa iyo isla hadalka iyo yani munaafaqnimada iyo kufriga iyo jahliga iyo xasadka iyo cudurrada qalbiga gale oo dhan qur-aankaa daaweeya wa shifaaun lima fi suduur laabaha waxa ku jirana daawadeediiba xagga ilahi idinka timi subxana wa tacala waa hanuun iyo naxariis dadka mu'miniinta alla intaa markii la yidhi baa waxaa la yidhi qul bifadli illahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun war fadligaa ilaaha iyo naxariistiisa ha ku farxeen isaga ayaa ka khayr badan waxa ay kulminayaan oo uruurinayaan oo adduunyada ah maxaa lagu farxaa waxaa lagu farxaa fadligaa xagga ilahay ka yimid iyo naxariistiisa oo qur-aankaa soo degay iyo hanuuninta ilaahay nagu hanuuniyey taasaa waxay tahay midda mudan inaad ku faraxdaan ayadaana ka khayr badan oo ka fiican waxa aad kulminaysaan oo uruurinaysaan oo ama xoolo ah ama caruur ah ama guryo ah ama gaadiid ah waxaan aad uruurinaysaan ayadaa ka khayr badan saas daraaddeed haddaad mid uun ku farxaysaan oo qalbigiina ay ku weynaanayso tan ku farxa bu rabbilahi subxana wa tacala tan ha ku farxeen tanaa qiimo leh bu rabbilahi subxana wa tacala rabbigeen baa walaalayaal saa ina leh runtii meelo fara badan bay qur-aanka saa ugu soo aroortay ayadoo laleeyahay ninkii ilaahay diin siiyey oo ilaahay iimaan siiyey oo u doortay inuu noqdo addoommada ilaahay xushay subxaana wa tacaala yacni intaa ilaahay siiye subxaana wa tacaala hala weynaato iimaan ha ku qabo oo yaynan keenin dhalaalkan adduunyada iyo yani filimkeedan beenta inuu uga tago shaygii qiimaha badnaa ee alla siiye subxana wa tacala walaqad aataynaaka sabcan min almathani waalqur'aan alcadiim laa tamudanna caynayka ilaa maa matacna bihi aswaaja minhum waxaanu ku siinay buu rabbi ku yidhi nebigiisa sal alay wasalam waxaanu ku siinay sabcan min almathani toddoba aayadood oo kuwa soo noqnoqda ah macnaha mathaanida waxa la yidhahdaa shayga kolba soo noqda waa la soo celceliyaa oo dee faatixadaa laga wadaaye faatixada macnaha waxa weye ragcad kasta in lagu akriyaa laazim ah haddana ragcadkii dambe lagu soo celiyo min almathani waa toddoba aayadoodoo la soo celceliyo oo mar walba la akriyo iyo qur-aan weyn baan ku siinay isla iyadaa laga wadaa sida xadiiska nabigeena kusugan sal lay slam faatixadaa lagu siiyey baa layidhi haddii faatixada lagu siiyey laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum waxa aan ugu raaxaynay kooxo gaalada ka mid ah oo adduunyada dheefteeda ah waxba ha u hanqaltaagin waxba indhaha ha u taagin wax ka qiimo badan baa lagu siiyey muxuu yahay waxa ka qiimo badan lagu siiyey waa faatixada oo ruux ilaahay subxaana wa tacaala faatixada siiyey maxaa kaloo uu baahan yahay rasuulkeena sal alay waslam baa waxaa la barayaa oo laleeyahay haddiiba ilaahay faatixa kugu soo dejiyo qur-aanka weyn ah gaala waxay haysataiyo adduunyada dhaldhalaalkeeda waxba ha ku falin waxbana ha u hanqaltaagin wax kaa deeqo oo kaaga filan buu ilahay ku siiyey subxana wa tacaala wixii rasuulkeenna lagu yidhi innagana waa laynoo yidhi maxaayl nabigeena sal alay slam waa lagu halqabsanaya maadaama waxyiga isaga uu kusoo degayo waa lagu halqabsanayaa laakiin axkaamta la jidaynayo iyo hadalka loo jeedinayo innagana waa laynoo jeedinaya marka waxaa layna leeyahay ilahay hadduu diin idin siiyey diintaas ku deeqtooma oo iyadu ha idin deeqdo iyada ha idinla weynaato qiima ha idinla yeelato wax kale ha ku doorsanin oo ha dhaafsanina saasaa macnaha layna baraya walaalayaal inay nicmadani tahay diintu iyo iimaanku uu yahay shayga wax walba ka qiimo badan waxaad ku garanaysaa maalinta qiyaamada marka la tago nicmo kaloo hadhaysa ma jirto wixii kaloo dhan waa baaba-ayaan wixii kaloo dhan waxay kaga siman tahay intaad ama adigu adduunka dhaafayso ama iyaduba ay ku dhaafayso laakiin midda kula jiraysa oo haddaad dhimato qabriga kula gelaysa haddaad soo baxdoo lagu soo nooleeyo dib lagu nooleeyana kula imaanaysa haddaad janno galaysa gashana janno kula gelayso cadaab ilaahayna aad kaga badbaadayso adduunkana ku ilaalinayso oo ku waardiyeynayso waxaan dani kuu jirin kaa waardiyeynaysaay waa diinta diinta iyo akhlaaqda iyo iimaanka amaa adduunka isaga waad ka tegi saas daraaddeed baa aakhiro markii la tago oo mu'miniintu ilaahay ay u mahad celinayaan xoolihiiba ma xusayaan carruurtiina ma xusayaan caafimaadkiina ma xusayaan guryihii iyo gaadiidkiina waxba sheegi maayaan kulli waa la halmaamay laakiin nicmo aan iyada la halmaamayn baa jira oo maxay tahay alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lawlaa an hadaana allah waxaa mahad iskale jannadii bay ku jiraan waxaa mahad iskaloo ammaanan allihii nagu hanuuniyey middan hadduusan isaguna hanuunin lahaynna maanan hanuuneen ayada unbaa mudan wax la xuso nicmooyinkii adduunka lagu hayay wixii kale oo dhan xusin bale wixii kale oo dhan waxay noqdeen uun macnaha waxa weeyaan yani waxa weeyaan uun bus dabayl qaada bay noqotay bus dabayl qaada waxba laga soo qaadi maayo saas daraaddeed walaalayaal shayga qiimaha mudan ee qiimaha leh waa ilaahay diintiisa subxaana wa tacala ruuxii ilaahay iimaan siiyey waa inuu ku fara adaygo ruuxii ilaahay islaam uu ka dhigay waa inuu ku mitido oo uusan siisanin oo dhaafsanin waxa aan qiimaha lahayn waa inuusan dhaafsanin shaykii ugu qiimo badnaa haddii lagu siiyey ood garanaysa inuu qiimo leeyahay ma bedelanayso masalan adigoo dahab haysta aadna garanayso inuu dahab yahay dhagax ma siisanayso bilaashna u tuuri mayso laakiin dahabka markaadan garanayn inuu dahab yahay oo dhagax uu kula noqdo soo iska tuuri maysad culayskiisa ha saas dad badanoo mataa masalan maanta leeyahay diintii buu ka tegey yani waxa weye wuu ka baxay waa ridoobay yani waa faasiqoobay diintii macnaha waxa wey waa sababta ku keenaysa waxa weeye marka horeba wuxuu watay muusan garanayn wuxuu ahaa ma dhagax buu wataa ma dahab buu wataa ma luul buu wataa ma jawhar buu wataa wuxuu wataba ma garanaynin culayskiibuu iska tuuray marka maxaa yeele wax qiimo laba inuu wato lama ahayn shayga hadduu qiimo uusan kula lahayn si fiican baad uga tegaysa laakiin hadduu qiimo kula leeyahay waad ku fara adeegaysaa ilaa aqsa xad xataa naftaada hala qaado xoolahaaga hala qaato dhib kastaa kusoo gaadho iyadaad ku fara adeegaysa sababto waxa weeyaan shay yani waxa wey aada og tahay wey ka tegitaankiisu inay dhibaato oo dhan ku keenayso haysigiisana inay dantaada ku jirto macnaha walaalayaal marka yani qodobkaas yani waxaan yani doonaya inaan ku tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wax ka weyn hadduu iimaan iyo islaam ina siiyey wax ka weyn oo ina siin lahaa ma jiro xoolo nin walba intuu dooniha ka sii rabbi subxana wa tacaala carruur mid waa siiya waa mid waa ka qadiya caafimaad mid waa siiya mid waa ka qadiya magac iyo mulki iyo boqortooyo mid waa siiya midna waa ka qadiya laakiin wax qiimale ma ah shayga laakiin qaaliga waxa weeye ee raasamaalka ee lafdhabarta ah waa diinta iyo iimaanko khaasatan ilaahay subxana wa tacala diinta walaalayaal inoo soo dejiyey khasaa'is bay leedahay waxyaala waxay leedahay aan lala wadaagin oo dhaqan kale oo bini aadan dejistay ama bulsho kaloo adduunka maanta ku nool ay haysataay aan laga helinin xataa khasaa'istaas mumayizaad buu leeyay ama khasaa'is buu leeyay ama maxaasin iyo waxyaalo aada u quruxsan oo quruxda islaamka muujinaysaa jirta waxaa ka mid a masalan qodobadaas yani waxa weye taxriiru linsaaniyati min cubuudiyati alcibaad insaanka bini aadamka ayuu islaamku wuxuu ka xoraynayaa in ay is-addoonsadaan adiga waxaa lagaa xoraynaya waxaa la xoraynayaa qalbigaaga waxaa la xoraynayaa maskaxdaada waxaa la xoraynayaa akhlaaqdaada waxaa la xoraynayaa dhaqankaaga waxaa la xoraynayaa gurigaaga waxaa laga xoraynayaa dhaqaalahaaga waxaa laga xoraynayaa cid aan alla ahayn inay ku addoonsato cid aan alla ahayn inay ku addoonsato la diidan yahay laa ibliis baan la ogolayn inuu ku addoonsado walaa kuwo yani waxa weeya yani bini aadam ah noocay dooniba ha u yaallaane inay ku addoonsadaan oo maskaxda kaa qabsadaan ood ayaga u khuduucdood ayaga u dullowdo oo yaan ilaahay subxana wa tacala naga xoraynay adduunyadaa liidateen qiimaha lahayn inayna addoonsato oo maskaxdanada qabsataana laga xoraynay bini aadamkii inuu xoroobo oo rabbigii keligii ku xidhmo wixii alla ka soo hadhayna subxaana wa tacaala uu arko inay yihiin khalqi la siman khalqi la siman oo haba yaraatee uusan aynan ahayn inuu u khuduco isu dhiibo ayaa bini aadamka la baraya qur-aanka rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shayئa walaa ytakida bacduna bacda arbaaban min duni illah fain tawallow faquluu shhaduu biana muslimuun waxaad ku tidhahdaa baale nebiyow ahlulkitaabow kaalaya yuhuudiya nasaaradu kaalaya waxaad u timaadaan kelimo aan u simannahay idinkiiyo annagu aan u simannahay maxay tahay anlaa nacbuda ila allah inaanaan caabudin cid aan alla ahayn walaa nushrika bihi shay-an alle inaanaan cidna wax la wadaajin oo aanaan wax ugu darin walaa yatakida bacdunaa bacdan arbaaban min duuni illah qaarkeen qaarka kale inuusan rabbi ka dhiganin oo aynaan isku dul istaagin oo aynaan is adoonsanin oyna qaarna qaarka kala caabudin saasaan idinku yeedhayna waana kelimo inoo siman saa ku dhiman macnaheedu waxa weeyaan ciisa ilaah ah oo la caabudaa soo makhluuq ma ah makhluuq lama caabudi karo macnaheedu waxa weeyaan cusayr baa la caabudaa oo wiil ilaahayo wax taroo kownka haya war jira maaha ka xorooba caqiidada xun dhagax baa wax tari kariyo makhluuq meel yaalla waxba ma tari kariyo ka xorow macnaha waxaa laleeyahay hays adoonsaninoo idinku hays oos imaanine waxaad hoos tagtaan uun khaaliqii idin abuurtay isaga keliya ta noloshiiyo sharciga ka qaata qaab nadaameedka aad u noolaanaysaan isaga ka qaata isaga keligii u khushuuca isaga keligii ka cabsada isaga keligii jeclaada sharcigiisa raaca raalligelintiisa ku dadaala inta kale sooma aha waa makhluuq aad ka simantihiin xagga makhluuqnimada walaa nebi baan idin addoonsan karin walaa malag baan idin addoonsan karin walaa weli baan idin addoonsan karin walaa in kasoo hadhay oo shayaaiinoo ayagu jidkaba ka baxsan baan idin addoonsan karin maxaa la doonayaa marka adiga waxa weeyaan khalqi yuusan ku gumaysanin yuusan ku addoonsanin addoonsina waxaa ugu weyn in maskaxda lagaa qabsado oo maskaxdaada la gumaysto oo aad u aragto khalqigaas haddaadan jidkiisa marin ama aadan sidii aad sidiisa yeelin inaad kala dhiman tahay hau aragtaba haddaadan sidooda falin waabaad kala dhimanta matalan yani waxa weyan haddaadan shuruucdooda qaadanin waad khaldanta waa lagaa fiicanya waa inaad ayaga daba gasho waa inaad raalligelintooda ku dadaasho waa inaad ayaga yani waxa isu dullaysood u yahaanowdo waxyaalaha noocaasoo kaleeta abaa bini aadamka ilaahay ka xoraynaya oo islaamka ka xoraynaya waxaa laleeyahay addoommaad wada tihiin hal ilaahna waad leedihin ina hadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabbukum facbuduun yacni dariiqada rusushu waa hal mid hal ilaahna waan leenahay innamaa ilaahukum ilaahun waaxid keligii caabuda cid kaleeto oo la caabudi karana ma jirto cibaadada noocyadeeda kala gedisan ama jidkiisoo la raaca ha noqdiyo sharciguu dejiyey ama ha noqdo cabsi laga cabsado ama tala saarsho la tala saarto ama sujuudid loo sujuudo ama akhlaaqdii uu sameeyey oo macnaha wax akhlaaqdii iyo taladiisii oo la qaato kullu dalika waxaa laleeyahay ka xorooba inaan marka bini aadamka iyo khalqiga inuu xoreeyo waa midda ilaahay subxaana wa tacaala islaamka iyo diinta islaamka uu keenay rustum ninkii la odhan jiray ee ciidamada furus hogaaminayay saxaabada markay isu yimaadeen ridwaanullahi calayhim nin saxaabada ka mid a loo diray markaasna wuxuu ku yidhi ergey buu ahaa waktigii cumar radiallahu canhu markuu u tegey buu wuxuu ku yidhi war nimankiinan carbeed ee reebaadiyaha ahaan jiray ee xoolo dhaqatada ahaa maxaad ka soo doonteen waddankanaga maxaa idin wada haddii aad gaaja idin keentay oo aad gaajo darteed ula noolaan kula noolaan weydeen dhulkiinii oo saa usoo duusheen naga noqdo buu yidhi meeshiina wax idinku keenaynaa haddii aad dhar la-aantihiin dhar waa idin siinaynaa naga noqda haddii aad dana kala wadataanna noo sheeg markaasaa wuxuu yihi ninkii saxaabiga ahaa yani waxaanu nahay buu ihi ummad baanu nahay ibtacatana allahu linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaad ila cibaadati rabbi alcibaad wa min jawri aladyaani ila sacati alislaam waxaanu nahay buu ihi ummad ilaahay uu soo saaray socodkan aan soconeen duulaanka idinku nahan furus qabsanayno ruun qabsanayno ilahay baa na soo diray buui oo jaziiratulcarab naga soo saaray maxaa nooga soo saaray linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaad addoommada inaan ka saarno cibaadada ay caabudahayaan addoommada kale oo aan u saarno inay kulligood ka la caabudayo ka wax caabudayaba alla keligii inay caabudaan oo la xoreeyo dadkan gacanta lugta yani la gumaysanayo oo ay gumaysanayaan wadaadadoodu madaxdoodu maxaa yeele madaxdaa loo sujuudi jiray oo madaxdaa la caabudi jiray oo madaxdu waxay tidhaahdo unbaa wax ahaa oo amarkeeda lama khilaafi karin marka dadkan aada gumaysanaysaanee idin caabudahaya eed addoonsateen inaan idinka hoos bixinno oo idinka ay idin caabudayaan iyo iyaguba aad allaha u sinaataan hawshaasaan u soconnaa bu xoolo xoolihii adigu waxaad ka hadlaysaa gaajaa idin haysa iyo yani waxaad ka baxba hawl baan u soconnaa bu hawshaan u soconana waa midda cidhiidhiga diimaha kale inaan dadka ka saarnaan doonaynaa oo diinta islaamka waasacnimadeeda aan u bixinaan u soconnaa cidhiidhiga adduunyada inaan ka bixinno oo aanu u saarno waafacnimada aakharo u saarno ujeedadaasanu leenahay marka diinta islaamku maqsadkeeda ugu weyn waxa weeye in khalqigan laga xoreeyo is-adoonsiga iyo isgumaysiga isgumaysanaya ninna nin adoon maaha ilahay baa addoomo la wadayahay subxana wa tacala taasi waa qodob qodobka kale waxa weeye khasaa'ista shareecada waxaa ka mid ah in bini aadamka labada qaybeedu uu ka kooban yahay labaduba mid walba wuxuu rabo in la siiyo labada qaybooda bini aadamka jirkiisu ka kooban yahay yani waxa weyaan uu ka kooban yahay midna waa ruuxda midna waa jirka labaduba waxay leeyihiin madaalib waxay rabaan baa jira waxay ku noolaadaan baa jira labadooda midna inaan mid mid inta lagu dadaalo aan ka kale la dayicin oo mid ka mida aan meesha laga saarin ee mid walba sidiisa loogu dadaalo wuxuu mudan yahay la mariyo wuxuu mudan yahay in la mariyo masalan jidhka ilaahay baa abuuray subxana wa tacaala wuxuuna u diyaariyey jidhku baahidiisa meel lagu dabooliyo qaab loo daboolo ruuxdana ilaahay baa abuuray oo jidhkay ku dhex jirtaa iyaduna baahi bay leedahay baahideeda in la daboolo ayay shareecadu amraysaa oo labadooda aan midna laga tegin masalan innaga waxaan garanaynaa oon aada u naqaanaa jidhkeenna baahidiisa laakiin ruuxdeenna baahideeda ma naqaano jidhka baahidiisa waa naqanaa cuntuu u baahan yahay cabitaan buu u baahan yahay hoy buu u baahan yahay yacni waxa weyaan inta hadduu isla helo meel uu shahwo ku gutuu u baahan yahay waa baahidii jidhka wa laakiin ma intaa keliya maya baahi kala jirta ruuxda oo jidhka ku dhex jirta oo bini aadamka runtii cunsur muhim ah oo canaasirta bini aadamku ka kooban yahay ka mid a ayaduna waxay u baahan tahay intaa jidhka u baahanya in ka badan bay u baahan tahay saas daraaddeed haddii aan jidhka la siinin baahidiisa waa baktiyaya haddaan ruuxdan la siinin baahideeda waa baktiyaysa laakiin ruuxdu maxay quudataa oo cuntaa ruuxdu waxay cuntaa oy quudataa oy ku nooshahay waa waxyiga ilaahay subxana wa tacaala cibaadada ilahay bay ku nooshahay subxana wa tacaala haddii ay taa weydo way baktiyaysa bakti bay noqonaysa waa ka rabbi subxaana wa tacaala ku tilmaamay qur-aanka wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay sidaasaanu kugu waxyoonnay ruux amarkanaga ka mid ah ruux amarkanaga ka midaan kuu waxyoonnay maxaa laga wadaa waxyigiibuu ilaahay wuxuu ka dhigay ruux baa lagu magacaabay waxyigii soo degay malilku jibriil uu keenayay baa ruux lagu magacaabay maxaa ruux lagu magacaabay maxaa yeelay waa cuntadii iyo quudkii ruuxda bini aadamka wey la-aantiina ma noolaan karto ruuxda bini aadamku ma noolaan karayso nafta bini aadamku ma noolaan karayso waa baktiyaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuul idaa dacaakum lima yuxyiikum war dadka iimaanka lehee allah rumaysanow yeela allah iyo rasuulkiisa markuu rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynaya markii nebigu idinku yeedho wax aad ku noolaanaysaan muxuu yaha waxa idin noolaynaya nebigu idinku yeedhay wuxuu idinku yeedhayaa waa waxyigii ilaahay subxana wa tacala waa qur-aankii waa hadyigii iyo sunnadii nebiga sal alay wasalam midda aad ku noolaanaysaane naftiinu ay ku noolaanayso ay cuntada iyo quudka ka dhiganayso waa waxyigaa rabbi subxana wa tacala haddii ruuxu u waayo taa iyada macnaha waxa ruuxdiisu mayd bay noqonaysa waxyiga ilaahay soo dejiyey wuxuu quluubta u nooleeyaa iyo ruuxda u nooleeyaa sida roobka uu dhulka u nooleeyo o kaleeto masalan dhulka isagoo nabaad guursan oo yacni abaar ah oo ingegay baa roob kusoo da-aya marka waxaad arkaysaa dhulkii oo ubaxa iyo caleenta noocnooca iyo quruxdiisa alla yaabas waa noolaaday sidaasoo kale waxyigu wuxuu markaba nooleeyaa oo doog ka soo saaraa iyo daaq uu ka soo saaraa qalbiga oo uu nuuriyaa waa ka nabigeena sal lay waslam xadiidka saxiix muslimka ku yaala min xadiidka abi muusa alashcari nabigu sal lay wasalam wuxuu yidhi inamaa bacataniy inamaa bacataniy allahu inamaa mathalu maa bacataniy allahu bihi min alcilmi waalhuda ka mathali haysin asaaba ardan buu nabi yuri sal lay slam waxa ilaahay ila soo diray oo ii soo dhiibay oo cilmiga iyo hanuunka ihi wuxuu la mid yahay buu nabi uri sal alay wasalam sida roob oo kale dhulku da-ay roobku markuu dhulku da-o dhulku saddex qaybood buu noqdaa saddex qaybood buu qaybsama markay dhibicdu da-do roob ku do qayb ka mida dhulka waa qayb carasan la yidhaahdo oo roobku markuu ku doo biyihii bay qaadanaya kadibna daaq iyo doog iyo beer buu soo saaraya qaybta labaad waa qayb aan iyadu waxba soo saarin laakiin biyihii da-ay bay qabataan oo waa waraha iyo baraagaha iyo balliyada iyo kuwaas biyaha qabtana waa qaybta labaad wey qaybta saddexaad waa dhulka caraseesha la yidhaahdo oo biyana ma qabto waxna ma soo saaro saddexdaasuu dhulku u qaybsamaya markay dhibicda biyuhu timaado nebigu wuxu uhi sala alay wasalam markii waxyigu yimaadana quluubta bini aadamku saddexdaasay u qaybsamaysa qaar quluubtii ka mid a iyo arwaaxdii waxay qaadanayaan waxyigii iyo cilmigii iyo hanuunkii xagga ilaahay ka yimid markaasaa waxaa ka baxaya qalbigii doog buu soo saaraya dooguu bixinaya muxuu yahay dooguu bixinaya waa salaadii waa soonkii waa xajkii waa sakadii waa khayraadkii waxan aad samaynayse khayrka ah waa doogii ka soo baxay qalbigu markuu qaatay ruuxduna cabtay ilaahay waxyigii xaggiisa ka yimi subxana watacala quluubta qaar ka mid a oo qaybta saddexaad ah wixii way qabanaysaa way maqlaysaa way dhegaysanaysaa way baranaysaa laakiin wax doogoo ka soo baxaya ma jiro waa laga intifaacayaa dadkiibay barayaya ka baranaya waa laga cabahayaa waa sida dhulkaa biyaha qabtay oo kaleeto laakiin biyihii haddii laga dhamaysto isagii waa ka ingeganya waa dadka intay qalbigoodu wax ogaado wax barto kadibna aan dhaqan ugeysanayn aan ku dhaqmayni wey macana qaybta saddexaadi waxa weeye waxyigii markuu yimaado caraseel way qalbigooda ruuxdoodu waxba ma qaadanayso waa caraseel biyihii waa dul marayaa waxyigii waa dul marayaa waa iska waa tegahayaa wax intifaacoy ku qaadanayaanna ma jiro mana qabanayaan cidna ma anfacayaan iyagana kuma intifaacayaan marka nabigu sal lla alay wasalam waxay roobkii soo da-ahayey ee dhulka doogga ka soo saarhayay iyo waxyigii samada ka imaanayey ee qalbiga doogga ka soo saarayay buu nabigu isku miisaaliyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabigu sal lla alay wasalam isku tusaaliyey taa macnaheedu waxa weeyaan quluubta waxaa nooleeya ilaahay waxyigiisa subxaana wa tacala ruuxdu waxay ku noolaataa oo dheefsataa oo deeqa oo cunto iyo cabitaan u ah ilahay waxyigiisa subxana wa tacala raalligelinta ilahi subxana wa tacala wa ficlan taasayna ku degtaa taasay ku degtaa waa midda rabbi subxana watacaala gaalada uu ku tilmaamay gaalada rabbi wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala inay yihiin mayd inay yihiin mayd inay yihiin inaka laa tusmicu lmawta kuwa baktiye ee dhintay waxba mamaqashiin karti baa nebigu yiri sal ly slam kuwa dhintay waa kuwa waa gaalada oo maxaa bakti loogu tilmaamay waa kuwan xoog xooga badan ee intaas macnaa waxa way technolojiye iyo horumar iyo dhismo iyo waa kuwan adduunkii camiraye maxaa shareecadu u tiri waa bakti sababtu waxa weeyaan ruuxdooda bakti qalbigii waa bakti qaybtii muhimka ahayd ee yani bini aadamka qaybtiisii ugu muhiimsanayd baa maqan waa mawt alquluub wa waa mawt alarwaax wey wax haba yaraatee ay ogyihiin ma jiro laakiin ruuxa mu'minka jirkiisuna waa nool yahay qalbigiisuna waa nool yahay qalbigiisuna waa noolya noloshaa marka waxaa laga helaa waxyigaa laga helaa waa nolosha dadka intooda badan runtii aan u muuqanin oynan arkaynin wy ayib ta labaad qaybta labaad waa qaybta jidhka isaga waynu naqaanaa shareecadu waxay tihi marka ruuxda siiya sadkeeda siiya cuntadeeda siiya cabitaankeeda siiya alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub quluubtu ilaahay dikrigiisay ku xasishaaye dikriga ilahay quluubta siiya wa jucilat quratu cayni fi sala bu nab uri sl lay slam ilqabowsigayga iyo raaxadayda waxaa la yeelay salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda ku qabowsadoo ku raaxaysa ma aha sida nebigu leh sal lay wasalam ma aha hanti badan iyo barwaaqo badan iyo xoolo badan oo ilaahay ku siiya laguma dego laakiin waxaa lagu degaa allah subxaana watacaala qalbigaaga inuu iimaan geliyo qanacsanaanna ilahay ku siiya subxana watacala midaasaa quluubta xasilisa oo dejisa marka jirhkii baahidiisa si waxaa lagu yidhi jirhkaaga ilaali oo wixii ilaahay kuu xalaaleeyey oo xalaala isticmaal qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi watayibaati min alrisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunya khaalisatan yowma alqiyama war yaa xarimay oo dadka u diiday quruxdii iyo cuntadii dayibaadkii wanaagsanaaye ilaahay u xalaaleeyey mu'miniintaa iskale adduunyada aakharana iyagay goori u tahay bu rabbi subxana watacala waxyaabaha la isku qurxiyo iyo waxyaalaha la intifaacsado ee manaafacaadkoodu badan yahay xalaashana ah mu'miniinta adduunka iskale aakharana iyagay gooni u tahay bu rabbi ihi subxana watacala marka yaa u diiday yaa ka xarimay rabbi ilahi subxana watacala yaa ka xarimay macnaha looma dhawaan karo wey marka rabbi subxana wa tacala wuxuu ku yihi cun wakuluu washrabuu bu rabbi subxana watacaala cuna oo cabba laakiin ha xadgudbina xuduudda shareecada uuna laali laakiin cunto cab cabitaan cab cuntada cun guurso shahwada gudo guri dhiso hanti yeelo yani waa lagu ogolya laakiin maxaa lagu jeexay waxaa lagu jeexay jid halkaa ha gudbin halkaan ha gudbin halkaa ha gudbin markaad raadinaysana jidkaas ku raadi markaad heshana jidkaa ku bixi saas u ilaali baa lagu yidhi laakiin waa lagu ogolaaday oo jidhkaagiibaa ku nool sida taa lagugu ogolaaday baa lagu yihi taa keliya meahe qayb kaleo ka muhiimsan baa jire ruuxdiina iyadana ku dadaal oo dheefteeda si oo iimaankii iyo ilahay oo lagu xidhmo subxaana watacaala ruuxdaadu hala hadlo qodobkaasi waa qodob koobaad oo shareecada islaamku maxay isu dheeli tirtay waxay isu dheeli tirtay baahida jidhka iyo baahida ruuxda laakiin haddaad diimaha kale fiirisaan ama waa diin aan dhaqamada kale bini aadamku dejistay haddaad fiirisaan ama macnaha qaybta jidhka unbay xoogga saaraysa waa sida hadda masalan dhaqamadan iyo nidaamadan reer galbeedka iyo maadiyaadka ku salaysan maadiyaadka maxaa la cunaa maxaa la cabaa xagee la galaa caafimaad jidhka dadaalkiisa unbay ku mashquulsan yihin laakiin ruux iyo daawadeed iyo cuntadeed iyo isma yaqaanan iyagu nidaamyada qaar ka mid a halkaasay xoogga saaraan qayb bayna haba yaraatee aan jirinba agtooda ka jira nidaamyada qaarkoodna waxay xoogga saaraan xagga ruuxday xoogga saaraan oo masalan waxa weya nidaamkan masalan sufiyismka ah ama yani waxa weeyaan ruhbaaniyada ah ruhbaaniyada duurgalnimada ah oo adduunyada dhan intaad ka baxdo iskaga tagto duurkaa iska gal iska cibaadayso meeshaa uun gal qaabka noocaas oo kaleeto oo suufiyadii nasaarada kadibna kuwan suufinimada sheeganaya islaamka sheeganaya suufiyada ay ka dhaxleen qaabka noocaas oo kaleeto ana isaguna ruuxda waxaa asalkiisu wuxuu kasoo jeedaa yani nimanka la yidhahda buudiyada buudhismka ayuu kasoo jeedaa buudhismkaa soo gudbiyo siiqa iyo meelahaasuu soo maray qoladan suufiyada baa marka soo xambaartay christiankaa qaatay suufiyada yani waxa weyaan islaamka sheeganayo usoo gudbay waa qaab marka waxa weye isdullayn oo is ahaanayn oo naftu waxay rabtaba jirku wuxuu rababa waxba uga ogolaan yani dullee oo madaxa kaga istaag oo macnaha waxa weeyaan yani meel ku meel ku ogo oo iska xig iska xig naamnoo qaab noocaas oo kalea ma aha jidhka baahidiisa si ha ahaatee yuusan isaga keliya noqonine shareecadu waxay leedahay ruuxdiina waxeedii si labadoodii bay shareecadu isu dheeli tirtay oo middanna ha u badan middan ha u badan saasa macnaha wax wey laleeyahy qodobka labaad saddexaadi wuxuu yahay oo shareecada khasaa'isteeda ka mid ah altawaazun bayna addunya waalaakhira aakharo iyo adduun ayay labadaba isugu kaa dheeli tirtay waa laba degmo tanna waa hortilo oo waad degan tahay hadda middanna waad ka guuri doontaa ta dambana waad aadi doontaa waad degi doontaa iyadana shareecadu marka waxay ku leedahay oo diinta islaamku ay ku leedahay tanna haddaad degan tahay wixii ilaahay kaaga qoray intifaacso mid kaloo dambaa jirto iyadu rasmieh oo lama huraaneh xawsilan waa lama huraan lama huraaneh middaana wax dhigo iyadana guryo ka dhiso wax diyaarso haddaad tan keliya un isku mashquulisood muhimmadaadii iyo maskaxdaadii iyo kulli tan un ka dhigto macnaa waxa weeyaan waad caqli daranta tala ma haysid taladii waa kaa maqanta taladu waxa weeyaan waa laba degmo masalan yani waad og tahay inaad degi doonto maanta waxaad joogtaa masalan kaba soo qaad norway baad joogtaa norway baad joogtaa norway waxaad og tahay muddaad deganaan doontaa laakiin waxaad hubtaa waad ka guuri doontaayoo soomaaliyaad tegi doontaa hadday sidaas tahay ma caqliguma wuxuu keenayaa dadaalkaaga oo dhan inaad norway un wax ka dhisto mise caqligu wuxuu keenayaa inaad isqaybiso meeshana maalmahaad joogto waxaad ku intifaacda ka samaysato xaggaana maalmaha aad tegi doonto waxaad ku intifaacda inaad geysato caqligu keebuu keenaya soo inaad isqaybiso ma caqligu wuxuu keenayaa iyo xikmadu degmadana adduunyadana waa mid degmad dambana way jirtaa labadoodaa laysugu kaa dheelitiraya marka labadoodaa laysugu kaa dheelitiraya qur-aanka rabbi subxaana wa tacaala meelo badan buu arrintaa inoogu tilmaamay ama qaacidada iyadaa ku tilmaamay fa min annaasi dadku waa laba fa min annaasi man yaqulu rabbana aatina fi dunya wama lahu fi laakhirati min khalaaq wa minhum man yaqulu rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaab annar ulaa'ika lahum nasiibu mima kasabuu wallahu sariicu lxisaab dadka qaarkood waxay leeyihiin un aatinaa fi dunya rabbi oo adduunyada un nasi adduunyada un dhexdeeda wax nasi macnaha waxa weeye muhiimadiisa dhan waa adduunya ilaahow xoolo isii oo caruur isii oo hanti isii oo macnaha caafimaad isii oo magac isii wixiisa dhan intaa ma dhaafsiisa wixiisa dhan adduunyada un waay rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala kuwaasi aakharo degmadeeda waxba kuma leh kuwaas waa kuwo rabbi subxana watacaala eedeeyey wey waa khaldan yihiin kuwa saxsani waa kuwa ka dambeeyo wa minhum man yaquulu rabbana aatina fi dunya xasana waxaa ka mida dadka qaar odhanaya ilaahu adduunka tii wanaagsaneed nasiib wa fi laakhirati xasanatan nolosha dambe aakharana tii wanaagsaneed nasiib waqina cadaaba annaar naarta cadaabkeedana ilaahu naga ilaali rabbi wuxuu ihi subxana watacaala ulaa'ika lahum nasiibu mima kasabuu kuwaa way kuwa aakhara wax ku leh adduunkana wixii ilaahay u qoro xalaal ah bay intifaacsanayaan aakharana waxbay geysteen oo ilaahay agtiisa u yaallo subxana watacala kuwaasuu ilaahay ammaanay subxana watacala maxaa yeeley caqligii iyo xikmaddii bay ku socdaan haddii labada degmaba ay rasmi tahay midana wax dhigo taana beer wax geyso macna labadaba midna ha ku qadin haddaad labadaba isku heli karto inaad isqadisa ma ah oo labadooda mid ka mida aad ku qadto waxaa ka mid a aayaadka macnaha tilmaamaya ninkii la odhan jiray qaaruun fii suurati alqasas rabbi subxaana watacala markuu ka warramayay ninkii loodhan jiray qaaruun yani suuradda aakhirkeeda qisada kusoo aroortay qaaruun nin xoolo badan buu ahaa ina qaaruuna kana min qawmi muusa fabaqa calayhim waaataynahu min alkunuuzi ma ina mafatixahu latanu'u bilcusbati uli lquwa id qaala lahu qawmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu wuxuu ahaa aada u xoolo badan oo rabbi subxaana watacaala xoolihiisa markuu tilmaamaya say u badnaayeen khazaa-inta iyo istoorada istoorada ama khasnadaha xooluhu ku jiraan furayaashooda in la qaado haddii loo baahdo rag kooxa unbaa qaadi kara xoolo inte lag ma aha xoolihii ma aha xoolihii furayaashoodii ayaa waxaan qaadi karin nin iyo laba nin midna ma qaadi karaan rag kooxa waa in la isugu yeedho marka furayaasha la doonaya in la qaado intee buu xoolihiisu leegaha ninkaas soo aada uma badna aada bay u badan yihi ninkii nooca ahaa ayaa dad wan wanaagsan baa helayoo way la taliyeen waxay ku yidhahdeen qaaruunow qaaruunow waxay ku yidhaahdeen ilaahay subxaana watacaala wuxuu adduunka ku siiyey wixii ilaahay kaaga qoray ka intifaacso aakharana waxgeyso oo dadka u samafal xoolahan ilaahay ku siiyeyna ha ku kibrin yacni waxa weeye laba isku darsay leeyihin waxaan ilaahay ku siiyey hantidan faraha badan inaad adduunkaaga intaad joogto intifaacsato laakiin degmo dambe iyo nolol dambaa jirtee waxoogaagan hadda ku hor yaalla ayayna ku seejinina taa dambana waxgeyso oo shaqayso taas tanna intifaacso wixii ilaahay kuu qoray taa dambana waxgeyso xoolahan ha ku kadsoomi waa kade marka dambe warka dambe aayaddu sii sheegaysa inamaa uutiitu calaa cilmi waa kaga baxay ma waxaan yani waxa weeyaan ciyaar ciyaar mahe waxaan ku helay buu leeya maarata aqoontayda iyo yani waxa wey maarata kartidayda iyo dadaalkayga iyo yaan ku helay buu leeya maaha wax bilaash igu soo galay seed u hadlaysaan idinku saasu leey seed u hadlaysaan wax bilaash laigu siiyeyba marka waa bini aadam macnaha waxa weeyaan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa ninka xoolaha le talada la siiyey ee qur-aanka rabbi ku sheegay ba waxay tahay adduunkaagana iyo aakhiradaada adduunkaaga iyo aakhiradaada yani ha ku kadsoomin middan hore bini aadamkaa sidiisaba wuxuu yahay haddii maanta intaad u timaado aad ku tidhaahdo socotanuna haddaad ku tidhaahdo macnaha waxa wey aad tidhaahdo maanta in lagu siiyo toban kun oo dollar iyo saddex sano kadib hal milyan oo dollar in lagu siiyo labadaa kala dooro hadii la yidhahdo bini aadamka rabbi siduu ku sheegay waa cajuul o wuxuu leeyahay war wax dib wax iga noqon doonta ilahi baa garana bal tobanka igaan laysiiyo tobankan unbaa hadda la hubaaya waxba aha milyankaas dambe meeshu dooni haka dhac marka bini aadamkaa deg deg badan bini aadamku sidiisaba cajuul weeyaan oo maalinkaa wax ka hor muuqda mooyaane waxa dib ka soo socdaba xisaabtiisa uma badna laakiin indhergarad haddaad tahay oo waxa soo socda aada og tahay aadna garanayso ruuxa caqliga badani waa ruuxa dib u xisaabtamo waa ruuxa dib u xisaabtamo shareecadeennu marka waxayna leedaho diinteennuina baraysaa labadaba wixii ilaahay idinka qoray ka qaata subxaana watacaala xadiidkii xandalat alasadi ayaa isaguna nas ku ah imaamu muslim uu soo saaray xandala waa ka nabiga waa ka u yimi abubakr sidiiq radi allahu canhu markaasuu yidhi abubakarow xandala waa munaafaqoobay isagaa isku wada munaafiq baan ahay hor maxaa dhacay wuxuu yidhi markaan nabiga la joogno sal alay wasalam oo uu nawaaninayo nawacadiyahayo waxaad moodaa jannada iyo naarta inay hortanada ka muuqato sida macnaha dareenkaan dareemaynayo isbedelka qalbigana ku dhacaya cabsidana gelaysa markaan ka tagno oo caruurtii iyo xoolihii iyo aan dhex galno waxaan halmaamaynaa wixii qalbigannaga ku jira qalbigannaga waa isbedelaya wax badan waa halmaamaynaa oo qalbigii waa isbedelaya oo cabsidii baa naga baxaysa oo adduunyadii baan ku mashquulayna hadda isbedel markaad halkan joogtona sidanaad xagga markaad tagtana xaalkaagu waa isbedelay munaafiq baa lagu yaqaana sudbedelka soo iyo wejiyada faraha badan inaan munaafiq baan baan umalayn munaafiq inaan hebaan umalay abubakar baa wuxuu yihi war aniga laftayda cudurkaasi waa ihayaay laftaydu waa ihayaay banlage nabigaan aadnay sal alay wasalam nabigay aadeen rasuulkaa loo tegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh markay u tageen bu wuxu uhi yaa rasuula allahi naafaqa xandala xandala nebi maxamedow waa munaafaqoobay markaasuu yidhi nabigu sal alay slam subxaana allah war muxuu yahay waxaad leedahay wuxuu yihi rasuul alla munaafiq baan ah dad ismiisaamay ahaayeen oo ruuxu yani waxa weeyaan wax kasta uu samaynayaba laftii naftiisi iyo camalkiisu la liito saasaana lagu yaqaana dadka mu'miniinta ayagoo dadaalhaya haddana ruuxu inuu cabsado cumar radia allahu canhu markii geeridu ku timid nin baa usoo galay dhalinyaro markaasuu ammaanay oo ammaanay ammaanay wuxuu yidhi ammaanta iyo waxaad tirinayso o dhan u kaadaya waxaan jeclaan lahaa buu yidhi intii aan soo sameeyey inaan daalacna la ii raacanin abaalgudna laigu la isiinin ee labadoodu ay isla dhacaan aniguna aan nabad galo baan ku rayn lahaa waa cumar bn khataab radi allahu canhu saas marka muna waan munaafaqoobay buri rasuul allow nabigu wuxu uhi sal alay waslam xandala maxaa dhacay wuxu uhi rasuul allow markaan kula joognood nawaadinayso saasaanu nahay xaalkanagu waa sidaa markaan kaa tagnoon adduunyada dhex galnana waa isbedelaynaa markaasuu nabigu wuxu uhi sal alay wasalam wladii nafsii biyadihi law taduumuuna kamaa takunuuna cindii buu nabi uri sal alay wasalam haddii markaad ila joogtaan saa tihiin aad daa'imi lahaydeen oo weligiin sidaa ku jiri lahaydeen la saafaxatkum almalaa'ikatu buu nabi uri sal alay wasalam malaa'igtaa jidadka idinku salaami lahayd walaakin saacatan wa saacatan yaa xandala buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh walaakin saacatan wa saacatan yaa xandala ujeeddada xadiisku halkan wey saacadna adduunyadaada iyo caruurtaadii iyo reerkaagii iyo tabcashadaadii iyo saacadna aakhiradaadii iyo yani waxa weye diintaadii iyo mustaqbalkaagii aakhira iyo raalligelinta ilaaha iyo saacatan wa saaca waktigii baaba labadaba kuu deeqi kara oo ilaahay kuu yani kuu barakeeye maxaad isu qadinaysa ya saacadna diintaada gacanta midig ku qabso saacadna adduunyadaada gacanta bidix ku qabso labadiiba waktigu waa kuugu filan yahay saacatan wa saacatan buu nabigu ku yuri salawatu rabbi waslamu caleyh saasaasawalalayaa saacatan wa saaca waa inay nolosheennu saa ku salaysnaato jadwalka kuu deganee yawmigaa saacadna waa inay ku yani ku salaysan tahay inaad adduunyadaad tabcanayso bini aadamka baryadiisa aad uga kaaftoonto oodan cidna ugu baahanin saacadna waa inay jadwalka ku caddahay inay tabcashadii iyo beertii aakhara yeelato labadaasi waa inay labadaas saacadood kala jiraan saasaa macnaha nabigeenu salawatu rabbi wasalaamu caleyh ina baraya marka waxay ka mid tahay diinteennu walaalayaal yacni meelaha aan lagu gaari karaynin mabaadida kale iyo dhaqamada kale oo dhan inay adduunyo idinkula taliyaan mooye aakhira idinkula talin maayaan ula fiirsada soomaalidu xeer jajab bay lahaan jirtay weligeed qodob aakhara la yidhaahdo kuma xusna dhaqankan reer galbeedkeed aragteen ee hadda yani waxa weeyaan la weyn ee dadku la wareersan yihiin qiimaha weyn la leh hal qodob oo aakhiro xusaayo kuma jiro soo ma soo nolol weyn oo la tegi doono oon hubno ma ah wax xusitaana hal qodob xataa meel yaroo xaashiye ah meel hoose xataa aakhira wax layla kagama xusno soo naqsi maha iyo dhimanaan maha bini aadamkii caqligaabnidiisay ku tusi si kasta hadduu khabiir u yahay oo cilmi badan yahay oo intaasoo jaamcadood ka baxay oo yacni waxa uu dejinahayaay mar walba waa wax kala dhimo waa wax naaqisa maxaa yeelay garashadiisa iyo garaadkiisa iyo cilmigiisa dhiman heer uu gaadhaba waa dhimanya saas way macana qodobka kale wuxuu yahay walaalayaal ee shareecadeenu khaaska la tahay waxa la yidhahda ashumuuliya ashumuuliya shumuuliyadu laba way dadka ay shareecadii diinta islaamku ku wajahan tahay ee lagula hadlayo loogu talagalay jinsi gooniya maaha jinsi gooniya maaha midab gooniyana maaha bulsho gooniyana ma ah dabaqad gooni ahoo yani bini aadamka ka midana looguma talagelin laakiin waxaa loogu talagalay bashariyadoo dhan baa loogu talagalay bal ilaahay wuxuu ugu talagalay saqalaynka insiga iyo jinniga labada waa loogu talagalay waaka rabbi subxana wa tacala qur-aanka meelo badan ku tilmaamay suurat lfurqaan rabbi subxaana wa tacala waa ku tilmaamay suurat lacraaf rabbi subxana wa taala waa ku meelo badan baa lagu sheegay suurat lancaam baa lagu sheegay risaalada nabigeenu sal alay wasalam cumuumiyadeeda iyo sida ay u guda weynta oo nin walba in loogu talagalay yaa ayuha nnaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiican warkii ilaahay soo diray baan ahay oo idinkoo dhan baa la iisoo kiindiray saas idinkoo dhan baa la iisoo kiindiray liundirakum bihi waman balag idinka ila jooga si aan idinku digo iyo inta uu gaadhi doono qur-aanku inta maqli doonto ee gaadhi doono waa intee waa dhammaan rasuulkeena sal alay waslam marka bucisa ila alaxmari wa ila alabyadi wa ila alaswadi jamiican ka madow midka cad iyo midka cas intaba waa loo diray rasuulkeena sal alay waslam xadiidka jaabir ee saxiixaynka ku yaalla wuxuu leeyahay wa kana nabiy wa kana annabiyu yubcathu ilaa qawmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi kaafatan buu nabi uri sal alay waslam rusushii hore aniga iga horraysay rasuulka tolkii unbaa loo diri jiray dad khaas risaaladii nebi ciise khaas bay ahayd tii nebi muusena khaas bay ahayd dad gooniyaa loo diray laakiin risaalada nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay wa bucistu ila annaasi kaafa dadkoo dhan ba aniga laysoo diray bu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh mashriq iyo maqrib khalqiga degan nebi maxamed baa rasuul u ah salawatu rabbi waslamu caleyh bacda bicsatii markii ilaahay uu soo diray kadib wixii ka dambeeyey risaaladii saasaa u wada taal marka nebigu uri sal alay wasalam nin kasta oo maqla buu nebi uri sal alay wasalam nin kasta oo imaqla oo yahuudi ama nasraani ama kayrkood ah oon i rumaynin naartuu geli buu nebigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh xataa nebi muuse hadduu noolaan lahaa waxaa waajib ku ahaan lahayd buu nebi uri sal alay slam inuu i rumeeyo xayla ballantii ilahay ka qaada way subxana wa tacala waktigaa nebi maxamed la soo saaray wixii ka dambeeyey yahuudiyad saxana ma jirto nasraaniyad saxana ma jirto diin kaloo saxana ma jirto diintiin diin waxay salawatu rabbi waslamu aleyh karim khalqiga o dhan baa marka loo soo diray nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh diimaha kale waxaad arkaysaa masalan midab gooniya ama qoys gooniya ama qolo gooniya loogu talagalay ayib waxaa laga yaabaa dhaqamada iyo mabaadida qaarkood inay khaas ku yihiin dabaqa saro oo dhaqaalo haysata bas iyadan hadda masalan waxa weeyaan agakhaaniyada iyo mid qoladan druuska la yidhaahda iyo bohorada iyo qolyo waxaa jira faqiir uusan diintooda geli karinba faqiir baa ta xoolo yeelo horta markaad xoolo yeelatoon baad xubin ka noqon kartaa diinta laakin faqiir ma geli karo dabaqad baa yani waxa weye iskale diintan iskale ama mabda'an iskale qaar waxaad arkaysaa waxay ku salaysan tahay waddan gooni ah ama bulsho gooni ah laakin diinta nabigeena la yimi ee islaamka ah waa diinul caalam kullihi uunka oo dhan buu ilahay ugu talagalay khaasatan insiga iyo jinniga wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin uunkao dhan way uunka oo dhan baa nebi maxamed loo soo diray salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed baa ardadiisa waxaa ka mid ahayd nebiga sal alay waslam shin baa ka mid ahaa ardaydii nebi maxamed waxaa ka mid ahaa shinkaa ka mid ahaa qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni shin inay dhegaysteen oo ardo u ahaayeen baa nebiga loo sheegay sal alay slam dhowr meelood buu qur-aanku ku sheegay inay jinku nebiga wax ka baran jireen salawatu rabbi waslamu caleyh oy ardo u ahaayeen oy rumeeyeen rasuulkeena salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macnaa marka dhankaa shareecadeen noocaan bay ka ahayd majmuuco gooniya iyo qabiil gooniya iyo magaca gooniya iyo midab gooniya iyo yani dabaqo gooniya oy khaas ku tahay ma jirte midka faqiirka waxba haysanin iyo hanigu isku saf bay istaagayaan isku meel bay istaagayan halkaasaa lasoo istaagaya isku qaab baana loo istaagaya isku mashaariic iyo waajibaad baana wada saaran saas midka naafada iyo ka kaleeto sidoo kale midka cas iyo ka madow midka qabiil ka dhashii ka kale kulligood waxa weeye annaasu sawasiya dadku waa simayi sinaantaasay marka ku salaysan tahay aslulbashariya ayaa lagu saleeyeyoo yani fawaariqdani qiimo weyn agteeda kama laha waxaa ka mid a meelaha muhimkee shareecadeena khasaa'isteeda ka mid a yacni cumuumkeeda xagga tashriica axkaamta ay jidaynayso waxaa soo galay oo ay jidaysay shay walba oo bini aadamka u baahan yahy waxay ka tagtay ma jiro shay walba ayay jidaynaysaa oo nidaam u dejinaysa cibaadaadkiibay nidaam u dejin mucaamalaadkiibay nidaam u dejin qoyskiibay xeerkiisii dejin yacni dhaqaalihiibay u dejin nidaam u dejin dawladdiibay nidaam u dejin mujtamacii iyo qaabku u xidhiiri lahaabay nidaam u dejin yacni dawladdii iyo xidhiirkeedii dibadda ayay xataa nidaam u dejin ciidanka iyo qaabkiisiibay nidaam u dejin haba yaraatee hal qodoboo diintu ay dhaaftay ma jiro shay aynan ka hadlin oo nidaamka ugu qiimo badan aynan u dejinin maba jiro waa cajiib kun iyo afar boqol oo sano ka hor buu nidaamkan isaa kusoo degay ilaa iyo maantana wax laga bedelay iyo qodob dib loo fiiriyey iyo qodob inta cid loo bandhiga ay saxeeni ma jiro baynamaa bini aadamka aad arkayso shalayta baarlamaanku qodob kuu dejiyey dhowr sano iyadoon kasoo weyn baa arkaysa iyadoon laga doodahayo la bedelay sababtu maxay tahay sababtu bini aadamku wuxuu wax ku dhisay oo lagu dejiyey qodobkan maalinkaa wixii taagnaa laakiin waxa soo socda kamayna warhaynin sooma wixii baa isbedelay waxayna markaa ka warhaynin baa dib ka yimid wixii in la bedelay noqoto dib loogu noqdo laakiin rabbi markuu sharcigan dejinahayay wuxuu ogaa wixii tegey wixii markaa taagan iyo waxa soo socda intaba u ogaa sooma cilmigiisaasuu ku salayay rabbi subxaana watacaala iyo xikmadiisa buu sharcigan ku salayay waxba marka lagama tegin wax laga tegay ma jiro rabbi subxaana watacaala qur-aanku ku sheegay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wahudan waraxmatan wabushra lilmuslimiin qur-aankaan kugu soo dejinay kitaabkan isaga oo cadayn ah shay walba cadaynaya yahuud baa xataa ka markhaati kacda inay diinta islaamku sida ay tashriicaadkeeda u gudawan yahay inaysan waxba ka tegin abu daawuudka waxaa ku yimid nin yahuudiya wuxuu u yimid salmaan alfarisi saxaabiga la dhihi jiray salmaan alfarisi ayaa waxa u yimid nin yahuudiya markaasaa wuxuu yihi salmaanow laqad callamakum nabiyukum kulla shayin xata alkhara'a buy ilaahay baan ku dhaartay nebigiinu wuxuu idin baray wax kasta xataa qaabkaad xaajada masqusha u gudan lahaydeen bal iska xataa taa wuu idin baray bu yahuud baa ka markhaati kacaysa yani bal ilahi idinku dhaariya u fiirsada musqusha in la galo ama suuliga la galo ood xaajadaada u gasho ood ku soo dangudato nolosheenna intay ka dhan tahay soo in yar ma aha waa qayb aada u yar waay haddana qaybtaas saa u yar ee aada u yar shareecadu nidaam bay ka dejisay sooma markaad musqusha gelayso ka soo baxayso maxaad akrin qaabkeeda wixii oo dhan shuruuc baa ka degan war shuruuc sharciga nidaam inoo dejiyey musqusha dhexdeeda iyo qodobkaas aada u yar aan ka tegin meesha xataa aan wax dhaafin miyay idinla tahay walaalayaal inuu nolosha qaybaheedii waaweynaa wax ka tegay ya abadan abadan ma dhici karto inuu dhaqaalihii uusan nidaam daqiiqa u dejinin qoyskii u dejinin dawladdii u dejinin maxkamadihii u dejinin maba dhici kartaba oo see buu musqul uga hadlayaa hadduuba qaybihii muhimkeed ka tegay wuxuu ka tegay ma jiro wax habay yaraatee xataa qaabkii aad u dan gudan lahaydeen oo suuliga dantiina aad ugu gudan lahaydeen wuu idin baray buuri markaasaa salmaan wuxuu yidhi haabud haabuudi nabigeennu wuxuuna yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaad macnaha waxaway suuliga gashaan xaggaa ha u jeesanina ag yani qiblada ha u jeesanina yani waxaway gacanta midigta ha ku isjaysanina ilaa akhiri nidaamkii musqushu kusoo degay buu marka ka waran marka waxa wey diinteennu waa diin waasaca oo guda weyn oo waxay ka tagtay haba yaratee aysan jirto abu darin baa wuxuu leeyahay laqad tarakanaa rasuulu lahi sal lay waslam wamaa yuqallibu taa'irun fi samaa'i ila dakara lana minhu cilman wamaa yuqallibu taa'irun fi samaa'i janaxay nebigu wuxuu dhintay buuhi oo naga tegay iyadoo wax walba uu nooga warramay xataa shimbirka hawada maraya ee yani garbihiisa iyo garbabyadiisa rogrogahay xataa nebigu cilmi buu nooga sheegay buui salawatu rabbi waslamu caleyh xataa cilmi buu nooga sheegay bui wax aan laga warramin oon la sheegin ma jiro laakiin waxaa nasiib xumo ah dadkii diintani ay usoo degtay kama warhayaan tana nasiib xumo ah waxaa lagu yidhi diintiinu idinkuma filla sharcigiinu idinkuma filla islaamku idinkuma filla kitaabka qur-aanka iyo sunnada idinkuma filla sidaas daraaddeed waxaad u baahan tihiin in aad soo ergisataan nidaamyo kale dhaqamo kale inaad soo qaadataan ha taasaad u baahan tihiin maxaa yeelay idinkuma filla diintiina idinkuma filla haddaynu aqoon u leenahay diinteenna waxaanu dhihi lahayn annagaa garanayna way nagu filanta laakiin waynaan aqooninoo diinta magaca mooyaane dadka intooda badanba hoos ahaan ugama warhayaan bal ilaahay baan idinku dhaariya waxaad fiirisaan wadamada caalamulislaami haddaad tagtaan maktabadaha shareecada islaamka kutubtooda ay taallo iyo waxaad isu fiirisaan wadamada reer galbeedka maktabadahooda waaweyn bal isu fiiriya yacni waxaad arkaysaa guri weyn oo toban dabaq ah oo ballankiisa iyo baaxadiisu intay la egtahay aada la yaabayso oo kulligii ay wada taallo kutub islaami ah oo diinta islaamka un ka warramayso laakiin markaad soo gasho maktabadaha reer galbeedkood saa u fiiriso wax hal mujalad horta dhaafayaba waa yari ya hal mujalad laba mujalad kow laba intay ku taallaba horta waa tiro kooban saa haddaad u fiirsaba waa rasaa'il wax qiimo laba meesha ma yaalo xanaanada reer galbeedka iyo nidaamka ay noo sheegahayaan iyo waxaan ay qubahayaan iyo diinta islaamka markaad fiirisaan qodob ay ka tagtay ma jiro diqadeeduna ma gaari karo nidaamka reer galbeedka iyo nidaam gaaladoona ma gaari karaan laakiin nasiib xumo dadkeedii baan ka warhayn dadkeedii ayaan ka warhaynin marka waa diin saa walaalayaal waasicu ah oo haba yaraateen waxba ka tegin alimaamu shaafici caleyh raxmatullahi wuxuu yihi yacni naasilo degaysa ma jirto shay dib ka imaanayo oo bini aadamka dib kaga soo kordhaya ma jiro ilaa ilaahay kitaabkiisa waxaa looga helayaa xal buuri alimaamu shaafici caleyh raxmatullah waana sidaa ficlan saas way macnaha marka taasina waa qodob oo shumuuliyada xagga axkaamta diinta islaamka wax ku gaari kara ma jiro diinteenna wax ku gaari kara ma uu jiro laakiin ninkii ka warhayaa ka warhaya ninkii ka warhaya xataa wax iskala iskaba dhaafa culimmadu waxay fardiyeen waxyaalo aan dhicin ayay yidhaahdeen saas hadday dhacdo oy saas noqoto timaado saa iyo saa timaado saa iyo saas hadday timaado xukunka ka dhalan kara muxuu yahay waxyaalo xataa aan jirinba aan waqtigaa imaaninba misaal baan masalan siinayaa culimmadu waxay fardiyeen masalan banka carafo marka la taagan yahay culimmadii hore waxay ka hadleen oo yidhaahdeen hadduu nin hawada banka carafo istaago hawadeeda hadduu istaago hoosba uusan usoo deginba dhulkaba imaaninba carafo istaageedii ma ka dhacay mise waxaa laga soo qaadaya inuusan istaagin ya waktigay saa lahaayeen culimadu diyaarad ma jirin helicopterna ma jirin maanta waxaa timid in inta banka carafo korkeeda diyaarad lagu istaago oo muddo la taagnaado la iska noqdo goormayna kasii hadleen culimada islaamka intaasoo boqoloo sano ka hor bay kasii hadleen yani waxyaalo hariib waad la yaabaysaa ilhaamaadka ilaahay subxaana watacaala uu culimada ku ilhaaminaya waad la yaabaysaa maxaa yeelay asraarta shareecada rabbi subxaana watacaala ba intay dhex galeen baa waxyaalo fara badan oo yani ayna gaari karin bini aadan caadi ah buu ilahay u furaya subxana watacaala marka shareeco noocaasaan haysanaayo waxaan u baahano oo kale uusan jirin nidaamkan uma baahnin ergise uma baahnin nidaam ingiriis uma baahnin nidaam maraykan uma baahnin nidaam faransiis uma baahnin xeer jajab uma baahnin waxaan wax uga baahanahay ma jiro ki ilahay oo yani dhamaystiran baa meesha noo yahay oo qodob kasta xusay oo tilmaamay macana ayib khasaaista shareecadeenna waxaa ka mid a khasaaista shareecadeenna waxaa kamid a oo macnaha waxa wey runtii mudan iyadana in la xuso shareecadeenu kamaalkeeda iyo dhammaystirnaanteeda waxaa ka mid a inaysan aqbali karin in wax lagu siyaadiyo ama wax laga dhimo yacni in wax lagu daro ama wax laga dhimo ma aqbali karto alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii shaygu hadduu dhammaystiran yahay ma in la dhammaystiru baahan yahay weel buuxa weel buuxa meel wax lagaga shubo miyuu leeyahy maya shareecada islaamku waa buuxsantay wadaad dib ka yimaada ama baarlamaan ama yani waxa weeye majaalista majaalis tashriic waxay dhahaan ama dawlad dib intay ka timaado wax ka ku kordhisa ama wax ka dhintaayo ma jiri karto waa buuxaa ilaahay baana buuxiyey subxaana watacala saas wax laga dhimi karo waxbana laguma siyaadin karo alimaamu malik caleyh raxmatullah ayaa wuxuu yihi aayaddaas alyawma akmaltu lakum diinakum wuxuu yihi man ibtadaca bidcatan fi lislaam faqad ibdacaa biana muxamadan qad khana risaala ninkii diinta islaamka intuu jeebkiisa wax kala yimaado kusoo dara wuxuu sheegtay buuhi inuu nebi maxamed ilaahay fariintiisii khayaamay oo sidii la rabay uusan dadka usoo gaadhsiinin sabab maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi buuhi alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diinkiini idiin dhammaystiray hadduu ilaahay dhammaystiray adiguna aad leedahay waxbaan ku darayaa waxbaan ku darayaa bimacnaa waxbaa ka dhiman sooma waxbaan ku darayaa bimacnaa way dhiman tahay oo allana qur-aanka wuxuu ku yidhi way dhammaystiran tahay macnaha waxaa soo baxaysa alla dhammaystirnaan buu ku soo dejiyey laakiin jidkii aynugu soo gaadhay oo nebi maxamed abaan sidii la rabay u keenin soo saasi kama dhalanayso waxaa imaanaysa marka inaad tuhunsan tahay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh ninkii yidhaahda diinta nebi maxamed waa kala dhimantao waxbay u baahan tahay in lagu daro ama laga dhimaay nebigii ayuu tuhmay oo khayaano ku tuhmay salawatu rabbi waslamu caleyh saasuu le imaam maalik caleyh raxmatullah marka diinta islaamku in wax laga dhimaaye uma ay baahna mana aqbali kartaba in wax laga dhim in wax lagu siyaadina ma aqbali karto waxaa ka mid a walaali khasaaista diinteenna ay leedahay waxaa ka mid a oon lagu gaari karayn diin kale iyo mabda' kalena uusan kula mid ahay waxaa ka mid a cid kastoo xaq lahaa bay xaqiisa siisay cid kasta oo xaq leh ayay xaqiisa siisay xuquuqdii bay qaybisay xuquuqdii mid kasta oo khalqiga ka mid a ama khaaliqa xaqiisi ayay siisay allihii khalqigan abuurtay xaq buu leeyahay xaqiisi bay siisay makhluuqaadkan faraha badan mid walba xaq buu leeyahy xaqiisii bay siisa kasoo bilow rasuulka sal alay wasalam xaqiisii bay bixisay allah xaqiisii bay diintu meel dhigtay xaqii rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waalidiintii bay xaq u dejisay yacni waxa weeye labadii isqabay bay xaq u dejisay oo mid walba xaq saartay caruurtiibaa xaq la saaray waalidkiibaa xaq la saaray o ilmihiisa loo saaray bulshadii dhexdeediibaa xaq laysu saaray kii madaxda ahaabaa xaq la saaray oo raciyadiisii xaq loo saaray raciyadiibaa xaq la saaray oo loo saaray macnaha kii maamulahayay soo maartan xataa wax kale iska dhaaftay xad waxay u gudubtay la yidhaahdo xuquuqda ay leeyihiin kuwa aan muslimiinta ahayn xuquuq intee la eg bay leeyihiin kuwa xataa gaaladaen muslimiinta ahay midka kula dagaalamaya midka heshiiska kule ee ballantu idinka dhexayso xataa bini aadamka dhan intay dhaaftayba shareecadu waxay gaadhay makhluuqaadka iyo noolaha kale xayawaanaadka iyo cayayaanka iyo xaq intee la eg bay leeyihin shimbiraha xuquuqdoodii bay u gudubtay xuquuqdii xataa waxa weeyaan quraansaday u gudubtay xuquuqda waxay u gudubtay xoolaha nool bay u gudubtay ilaa akhiri ilaa akhiri heer waxay shareecadu gaadhay ay tidhaahdo yacni ay ay ayaa inta la waraabiyey baa janno lagu galay marka rasuulkeena salawatu rabbi waslam xadiidka saxiixa haween zaaniyad ah oo haweenkan jidhkooda ka ganacsada ka mid ahay baa waxay soo martay ay meel dar a leefleefahay ceel darkiisu leefay waa oomay markaasa intay ceelkii qufkeedii siibtay oo ceelkiiba soo dartay biyihii bay waraabisay allah ku shukriyey haweentii zaaniyadda ahayd ee eyga waraabisay waraabintii ay waraabisay buu alla ugu shukriyey jannaduna ilahay ku geeyey subxana wa tacala waa loogu dambi dhaafay macnaha waxa weeyaan waa ka nabigeenu odhanay sal alay slam fii kulli kabidin ratbatin sadaqa buu nabi sal lay slm beer kasta oo qoyanoo nafi ku jirtaay wixii aad ku bixiso sadaqaad ka helaysa haweenaydii bisadda intay qadisay meel ku xidhay ee saa ay ku dhimatay nebigu wuxuu yihi waa loo cadaabay bisadii daraaddeed bay u cadaabantay ay cadibtay oo nafta ay yani waxa wey gaajada u dishay markii xoolaha la qalayo nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam birta hortooda ha ku seefaynina ha ku soofaynina bir aan af lahayna xoolaha ku gawricina gawricu hadduu laazim noqday uga raaxeeya buu rasulku yihi salawatu rabbi waslamu caleyh shareecadeenu xuquuqda xataa xoolaha iyo xayawaanaadka iyo noolaha iyo shimbir nebigu wuxuu arkay sal alay wasalam dulduulay markaasa oo macnaha waxa weye ilmaheedii laga qaaday ukunteedii baa laga qaaday markaasuu nebigu wuxu yhi sal alay wasalam yaa ilmaheedii ku argagixiyey ha loo celiyo buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka xataa xuquuqda xayawaanaadka iyo xasharaadka iyo saasaa ilahi subxaana wa tacala u jidaynaya waa ka xadiidkii saxiixa nebigu sal alay wasalam odhanaya yacni nebi ambiyada ilaahay ka mid a ayaa meel joogay waxaa qaniimtay quraanjo quraanjaa qaniimtay quraanjadii markay qaniimtay baa degmadii quraanjadu deganayd oo dhan buu gubay markaasuu rabbi u waxyooday subxana wa tacala nebigii baa loo xiyooday rabbi wuxuu yihi anqarasadka namlatun ma inay hal quraanjaa ku qaniintay darteed baad ilaahay khalqi dhan oo khalqigiisa ka mid oo tasbiixsanahaya baad u halaagtay miya xataa waa quraanjadii ya inagu waxaa laynagu sheekeeya byani xuquuq wax la yidhaahdo xaq reer galbeed un baa yaqaano sooma soosaa laynagu adhi waa inay naga dhacdhacday so laakiin shareecadeenu siday xuquuqda u qiimaysay say u ratibtay ma naqaano ma naqaano ma garanayo diinteennu marka waa diin lxuquuq nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu aleyh xadiis saxiix ayaa wuxuu ku leeyahay ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwari allah subxaana wa tacaala cid kastoo xaq lahayd xaqiisii buu siiyey xadiidkii abudarda iyo salmaan baad garanaysaane bukhaari muslimka ku yaalay abudarda iyo salmaan buu nebigu walaaleeyey salawatu rabbi wasalamu aleyh markii madiine la yimid abudarda nin zaahidaho wuxuu ahaa cibaado badan oo taqwo badan salmaan baa wuxuu soo booqday walaalkii abudarda gurigiisa gurigii markuu yimid wuxuu arkay xaaskii oo iska basaasan oo iska dactaraysan oo iska rafaata oo aada moodaba naag ninkeedii uusan joogin umma darda markaasuu yidhi umma darda maxaa dhacay waxay tihi walaalka abudarda wax uu dan ka leeyahay adduunyada ma jiro nin adduunyaba usoo jeeda ma aha ha maalin oo dhanna waa sooman yahay habeen oo dhanna salaad buu u taagan yahay saas daraaddeed danba nagamale wey wax dan oo uu naga leeyahay maba jira markaasaa maalin maalmaha ka mida abusalmaan ayaa abudarda guriga ugu yimid guriga markuu ugu yimid qaduu u sameeyey qadadii markuu soo dhigay buu yihi cun abudardaa baa odhanay markaasuu yihi ila cun waan soomanahay bu walla inaanu cunaynin bu ilaa aad ila cunto soonsoonka anu maaqaana ila cun haddii kale ma cunahay soonkii buu jebiyey buu la cunay maalintii oo dhan guriguu joogay habeenkii buu la seexday habeenkii markii la gaadhay saq dhexe buu istaagay marka abudarda sidii siduu salaad u kacay markaasuu yihi seexo wuu seexay waxoogaa markuu hurday buu haddana soo booday war seexa bu yidhi haddana wuu seexday markii waxoogaa saqda dambe la gaadho habeenkii qaybtiisa dambe la gaadhay buu yihi istaag marka hadda cibaadayso markaasaa wuxuu ku yidhi abudardaayow naftaadu xaq bay kugu leedahay oo xaaskaaga iyo reerkaagu xaq buu kugu leeyahay oo martidaadu xaq bay kugu leedahay oo rabbigaa xaq buu kugu leeyahay intaasoo oo ka ku soo dooqday xaq buu kugu leeyahay mid walba xaqiisa sii oo waxan aada wada jooji buu ku yidhi xuquuqdii baa iskaga darmantay sooma xuquuqdii buu isku dhex yaacayay marka wuxuu leeyahay rabbigaa xaqiisii sii soon oo salaad oo cibaadayso waa xaq ilaahay xaaskaagii xaq bay leedahay xilli waa inaad siiso sooma martidii kuu timid xilli bay leedahay aad la fadhiisatay xaq bay leedahay xaqeedii sii naftaadu na siinay rabtaayoo xaq bay leedahay xaqeedii sii sidaa markuu ku yidhi oo abudarda uu salmaan la dagaalamay ayuu abudarda nebiga u yimi sal alay sl isagoo dacwa markaasuu yihi nebi allow ninkii walaalka hee salmaan ahaa yaa sidaas igu sameeyey markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam laqad sadaqa salmaanu buu nabi uri sal alay wasalam salmaan waa runtii yaal buu yihi warka salmaan buu nabigu uri sal alay wasalam rabbigaa xaqiisana bixi xaqa addoommadana sii buu nabigu uri salawatu rabbi wasalam ilahay cid walba xaqiisa waa sii marka xuquuqdu inay isku xadgudubta lama rabo soomaalia xuquuqda ilaahay waa kala ratibay xuquuqda mid walba meeshii la dhigay baa la doonaya inad digto saas macnaa marka diinteennu waa diin lxuquuq diin lxuquuq weeyaanu xuquuqda in la guto ayaa loo baahan yahay oo aan la isku khaldin waxaa ka mid a walaalayaal alrabbaaniya diintan islaamku waa diinta keliya ee samaawigee siday usoo degtay maanta adduunka ku taalla wey diin kaloo saas heli maysaan diintii nebi muuse lagu soo dejiyey waa la bedelay tawreed injiishii nebi ciise ugu dambeeyey lagu soo dejiyey waa la bedelay diin samaawiya oo sidii ilaahay ay uga soo degtay iyadoo qoyan oo dhammaystiran u taalla waa uun diinta islaamka bas ilahay fadligiisa way subxana wa tacala inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduuna bu alla yihi subxana wa tacala intaasoo goorba laisku dayay diintan in wax laga bedelo lakin ilahay baa ilaaliyey subxana wa tacala allah baa ilaashaday isagaana ballan qaaday inuu ilaalinayo saas daraaddeed buuna rabbi yeelaynin diin kale uusan cidna ka yeelin diinta islaamka mooye waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhasiriin diin aan iyadaahna ilahay ma aqbalay subxana watacala maxaa yeele waxaa kaloo dhan ama gacan bini aadan baa gashay oo waa la bedelay oo waa lagu ciyaaray sida kutubtii samaawiga ahayd ee tawreed iyo injiil ama bini aadan baa dejistay oo isagaaba qorshaha dhan ba iskale min awalihi ila akhirih ama isagu ha dejisto ama farahaba hala gale wixii bini aadan uu shaqo kuleeyahy o dhan waa wax kala dhiman laakin diinta saafiga ilahay xaggiisa ka dogtay midoo waxay kugu hagaysaa oo kugu hanuunaysaa dantaada iyo maslaxadaada dantaada iyo maslaxadaaday kugu hagaysaayo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ayadaa unbaa xaqa xaq wixii kasoo hadhayna waa unbaadi famaadaa bacda alxaqi ila adalaal xaq waxa uun kasoo hadhay waa baadi xaq laba ma noqon karo baadidaa fara badan oo boqol magac yeelata laakin xaqu sidiisaba waa hal mid waana kii ilahay xaggiisa kasoo degay subxana wa tacala walaalayaal marka maxaa lainooga baahan yahy waxaa lainooga baahan yahy khulaasada kaga baxaya in aan horta rumayno kow mabda'aas qiimaha badane ilaahay inoo soo dejiyey qaaliga ah inaynu rumayno oo aynu sidii ilaahay inoo dooray khiyaarkeennu inuu noqdo door dooridii ilahay subxana wa tacala inagu saan doonno iyo saan doorana yaysan noqonine sidii ilaahay inoo dooray ha noqoto wma kana limu'minin wala mu'minatin ida qada allahu warasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amri ruux gabadh ilaahay nin ilaahay rumaysan iyo haweenay ilaahay rumaysan midna uma aha umana banaano umana habboona allah iyo rasuulkiisu markay dooraan oo ay u dooraan shay u dooraan say doonaan inay ka yeelaan malihin wixii ilaahay inoo jideeyey ee sidaa u qiimo badan inaan saan doonno ka yeelno malihin laakin maxaan amrannahay waxaan amrannahay inamaa kana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waatacnaa waan maqalay allahu waanan yeelay taasaa laynaga rabaa shareecadaa qiimaha badaneed noo soo dejisay waanu qaadanay noloshanada khaaskaa baan ku maamulaynaa dhaqaalahanagaan ku maamulaynaa guryahanaga iyo xaasaskanaga iyo ciyaalkanagaan ku maamulaynaa mujtamacaanu kula dhaqmaynaa dawladda iyo dastuurkeeda iyo nidaamkeedaan ka dhiganaynaa ilaahayow diyaar baan u nahay maxaa yeelay alkhayru fii ma اkhtaarahu allahu tabaaraka watacala khayrku wuxuu ku jiraa shaygii ilaahay inoo dooray ma aha nafteennan waxay inoo doortay mee shaygii ilaahay kuu dooray ayaa khayrku ku jira waa mid midda labaadi waxa weeye diintan inaynu raacno oo rumaynta raacitaan inaynu kugu darno iyadana itibaac ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliya laba inaynu isku darno iyada raacitaankeeda wixii iyada ka soo hadhay inaynan ku kufrino waa laba qodob oon kala maarmin wey ayada raacitaankeeda keliya kuguma filla haddaad ayadoo dhan raacdo laakiin waxyaalo kale aad ku garab wado maadan rumaynin lagaana yeeli maayo waa inaad wixii iyada ka soo hadhay oo dhanna ku kufrido oo diido faman yakfur bitaaguuti wa yu'min billah faqad istamsaka bilcurwati alwusqa alkufru bitaaquut baa la hormariyey iimaanka kahor intaadan rumaynin bal horta wixii iyada kasoo hadho dhan ku kufri dimuqraatiyada ku kufri shuyuuciyada ku kufri xeer jacabka ku kufri ra'samaaliyada ku kufri nidaam kasta oo dhan oo kale kasoo hadhay waa inaad ku kufrido oo diido markaa kadibna iyada aad keligeed qaadato labadaa haddaad isku dari weydo warkaaga waxba kama jiro macnaha waxa weeye iyadana maya waa la iska wadan iyadana waa la iska wadan oo dee wixii laga qaadan karo waa laga qaadan hadda meelahaasna adduunka hadda waa hormarey bal wixii aynu kasoo xagxagan karno waa kasoo xagxaganayna wax saanaya maha wax saanaya maha ilahay waa diiday subxana watacala laba mid iyada inaad qaadato wixii kalena wada diido iyo rabbigaa subxaana watacaala inuu garabkaaga ka baxo wixii kaleed qaadato adiga waxaad qaadatay waxaasaa laisu kiindaynaya laakiin ilaahay subxaana watacaala iyo kama dhaxayn kartid khalqi kale kama dhaxayn kartid ya hal addoon baa tahay addoon haddaad tahayna yaa ku maamulayo noloshaada u talinaya ya allah keliyaa ii talinaya dhe maxaa yeele isagaad rumaysantah sharcigiisaad rumaysantah laakiin haddaad qabto in xaggana lagaaga taliyo xaggana lagaaga taliyo nidaamkana kuu talin kara kana kuu talin karo iimaan ma lihid iimaankii la rabay maadan la imaanin waana mushkilada haysata wey mujtamacaadka maanta muslimkaa dhibaatada weynay haysata wey mas'aladan ah ruuxu sharciga iyo nidaamka uu raacayahay waxay toos ugu xidhan tahay iimaankay toos ugu xidhan tahay toos waxay ugu xidhan tahay iimaanka iyo xidhiir toosa la leedahay oo waxaa ka dhalan kara kufri iyo gaalnimo iyo iimaan qaadashada iyada keliya la qaatay sida keliya la qaatana waa iimaan in wax kale lagu lamaaniyo ama lagu garab wado ama lagu badashaano waa kufri waa ka qur-aanku meelo fara badan ku sheegay rabbi subxana watacala alam tara ila aladina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaguut waqad umiruu an yakfuruu bih falaa warabbika laa yu'minuuna xata yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima aayaddaa waxay kusoo degtay qadiyad yani markaad aada fiiriso aad aad isleedaha waa yarta aayadda adag oo dhaar iyo iimaan la-aan iyo dhaarta iyo hanjabaadda ay ka dhacayso waxay kusoo degtay qadiyad dhex martay yani waxa weye zubayr zubayr oo nabiga sal lay waslam ay dhashay eedadii ay dhashay iyo nin ree ansaareed laba beeroodoo isku dhegan bay lahay sida saxiix bukhariga ku taala daruur baa da-day biyihii baa yimid biyihii markay yimaadeen beerta zubayr baa xagga yani waxa weye biyaha dhankay ka imaanayaan xigtay way isqabsadeen biyihii bay isku qabsadeen nabigay u yimaadeen sal lay wasalam markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi zubayr biyaha wax yar cesho marka kadibna walaalkaa usii daa ninkii reer ansaareed baa xanaaqay oo wuxuu yidhi ankara bna camatik ma waxaad saa ugu eexanaysaa ood u yeelaysaa nebi maxamedow calashaani yani eedadaa baa dhashay soo maha calashaani eedadaa baa dhashay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sal lay slam zubayrow biyaha cesho buu ku yidhi ilaa ay gaadhaan meesha mooska soomada mooska ilaa ay gaadhaan cesho buu ku yidhi markaa kadibna wixii zaa'ida usii daa ayadana marka soo degtay falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay maynan rumaynin ilaa waxa dhexdooda yimaada ay adiga kuu keenaan oo markaa kadibna xukumkaaga iyo markaad garta guddoomiso ay ku qancaan oy raalli ku noqdaan oy u hogaansamaan ilaa intaa laga helo iimaankay sheeganaya waxba kama jiro burbur subxana watacala waa qadiyad beer laysku qabsay ma aha dastuur iyo maxkamado iyo dawlad iyo arrimihii dibadda iyo ciidan iyo yacni nidaam dhan oo la bedelo oo isagii oo dhanba ki ilaah inta meesha laga saaro ku kalasan la soo gashadaay maaha waxa laga hadlaya qadiyada aayaddu ay kusoo degtay waa hal xugum oo rasuulku qaatay salawatu rabbi waslamu caleyh ninkii saxaabiga ahaana waxoogaa uu bogi waayey taasay aayaddu kusoo degtay lagu cananay hawsha hawshaala ma walaalayaal marka wax inoo dhaama haba yaraatee haddaynu kor u boodno hoos u boodno wax inoo dhaama heli mayno mabaadida kaleo dhan marka hal lagu kufriyo taa ilahay la qaato subxana watacala hana lagu sabro oo diinta ilaahay subxaana watacala iyo mabdaa ilahay inay siiya aynu ku sabrino marxaladaha qaarkood baa la marayaa waxoogaa cidhiidi baa la gelayaa khaasatan maantoo kale waxaynu ku jirnaa marxaladii nabigeenu tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ina alislaama bada'a gariiban wa sayacuudu gariiban fatuuba lilghurabaa buu nabi sal ly sl islaamku wuxuu bilowday isagoo qariib ah oo adduunka dhan la dagaalsan yahay oo nebi maxamed keliya taa salawatu rabbi waslamu caleyh soo ma wuxuu ku noqon doonaa qariibnimadii buu ku noqon doonaa buu rasulku yuri sal ly slam marka qariibnimada uu ku noqdo aakhiru zamaanka wey markaa dadka la qurbooba oo ku dheganaada oo aan ka fuqin dadkaasaa janno iskale buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh dadka la qurbooda marka diintii haddii laga tegey dadkoo dhan hadday diinta ka tagaan adig keli kusoa soo ma rumaysnida xaq tahay dawladihii baa ka tegay mujtamacaadkii baa ka tegay adduunka o dhan baa kasoo horjeeda keligaa ku dhaganow soo saas ma rasuulkeena wuxu uhi sal alay wasalam waxaa imaan doona wakti ruuxa diintiisa haystaay uu la mid noqon doono sidii ruux dhimbil dab a gacanta ku hayoo kaleeto muddo intee leeg baad dhimbil dab ah aad gacanta ku hayn kartaa ya soo muddo yar ma dhimbil dab ah haddaad tuurtana waa dab la-aan haddaad haysana waa kulayl diintu maanta waa dhimbilkii dabka hayd haddaad duurtuurtana waa diin la-aan haddaad haysana waad guban soo ma oo yani waxa weeye dhib baad ku haynaysa marka dhibka ku haya dhimbisha ha tuurina dhimbisha ha tuurina dhibka ku haya oo macnaha waxa weyaan adigoo diinta ilaahay ku dhegan subxaana watacaala sidaana u rumaysan maalintay jaanis kuu soo martana nina hoga abayeel haddaad ugaas noqoto rag badan baa ugaasi noqday waayahan dambe haddaad ugaas noqoto reerka ku daba soma haddii uga waa jago wey haddaad ugaas noqoto waa inaad reerka xeerkiisa badashood u badasho diinta ilahi subxana watacala oo soo hadda ma dhicin reero soomaaliyeed ilahi subxana watacala khayr ha siiye qoysas baa xeerkoodii intay bedeleen bay diinta islaamka ka dhigeen soo martan haddaad meel guddoomiye ka noqoto degmo aad ka hesho jaaniskaa ka faa'iidayso xataa maalmo kadib aan lagu caydhiyo maalma sooma maalma kadib xataa waxooga ha laga kala tuuro sidii dhaalibaan oo kale dhaalibaan soo maalmo mayna ku raacaysan saasaa la rabaa dhaalibaan maalmay ka noolaadeen oo asnaamtii jajabiyeen oo dumarkii xijaabeen sooma marka maalin jaanis markay kuu soo marto mabda aad rumaysan tahay waa inaad taxqiijiso haddaad aragto dad u sacyinahayo arrintaa dadaalkeeda ku jirana waa inaad isgarab taagto soo saas ma dhaqaalahaaga iyo naftaadi iyo xoolahaagi iyo waa inuu halkaa jidku inoo noqdo nin kasta oo mabda'a la dagaalsanna waa inaad collata walow walaalkaa kula dhashay hanoq walaalkaa kula dhashay hanoq biidn illahi tabaaraka watacaala darsigeena habeen dambaba wuxuu noqon doonaa yani qodobkaas mid ku saabsan buu noqon doonaa insha allahu tacaala bayna alqabiilati waalqabaliya ayuu inoo noqon doonaa biidn illahi tabaaraka watacala intaasaan kelimadii kusoo gaabinaya hada wabillahi tawfiq sala allahuma wasalam ala nabiyina mxamedi wala alihi w saxbi waslm